قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم waxay yidhaahdeen tolkayagow waxaan maqalnay kitaab waa qur'aanka la soo dejiyey muuse kadib oo rumaynaya wixii ka horreeyey oo kutub ilaahay ah oo wax ku hanuuninaya xaqa iyo jid toosan islaamka